sida la socota galmudug waxay ahayd meelihii loo xushay in laga hogaamiyo dagaalka lagula jiro argixisada oo wakti dheer soo socday maadaama dowladda galmudug ay fursaddaa heshay xukuumaddeeda iyo baarlamaankeeda iyo dhammaan intii ku shaqada lahayd waxay u diyaar garoobeen kana qayb qaateen duulna ka gaareen dagaaladii lagula jira al-shabaab si aad la socoto degaano badan ayaa laga xoreeyay oo muhiima degaano badan ayaa dagaal ka dhacay ugu dambeyn dagaalkaasoo hadda aada moodo inuu aada u soo kooban yahay kuna soo haray meelo kooban ayaa madaxweynaha jamhuuriyaddu wuxuu safar ku tegay dhowaan degmooyinka xaro dheere iyo celdheer halkaasoo uu madaxweynuhu u tegay sidii u dhiirageli lahaa ciidamada furimaha ka jira ku jira islamarkaana awaamiir cusub iyo isbedel hogaanka ugu samayn lahaa madaxweynaha dowladda galmudugna sidaas oo kale si joogto ah ayuu deganadaas u dooqdaa oo warqaba ugu xiran yahay hay-adaha amniga ee galmudugna si toosa ayay furimaha u joogaan marka dagaalkaas maalmaha soo socda ayaa la rabaa in refresh lagu sameeyo oo la dardargeliyo lagana guul gaaro dabcan wakti aan naan filanayn bay soo qaadatay in deg deg loo soo dhamaystiro waa tahay wasiir markaad ka hadasho gebi ahaan galmudug waa waa kuwee deegaanada ay al-shabaab kaga harsan yihiin guud ahaan galmudug
dabcan saad og tahay ilaa afar degaan degmo waaweyn ayay al-shabaab joogeen oy ka haysteen galmudugna wakti dheer oo toban sano ka badan ayaa lagula dagaalamaya kooxahan oo degmooyin kamida galmudug hore looga soo xoreeyey dagaalkuna wuxuu ahaa meesha ugu horreysa argixisada laga dagaalamay bacdashida iyo dagaal badan oo lala soo galay al-shabaab hadda waxay kusoo hareen qeybo kamida laba degmo galhareedi iyo ceelbuur oo iyadana ay meelo ka degan yihiin inkastoo aysan jirin saldhigyo waaweyn oo la og yahay oo ay ku leeyihiin meelahaas oo ay dhuumaalaysanayaan dhulka hawdka ah ku jiraan islamarkaana si jabhadaysi ah ay toban toban iyo labaatan ugu socdaan meelahaas marka waxay hadda ku soo hareen meelo duur ah oo ku hareereysan ama u dhow ceelbuur iyo galhareeri iyo in yaroo xaradheere hortiisa oo hadda maalmihii ugu dambeeyey dagaal ugula jiro waa tahay wasiir marka maxay yihiin caqabadaha mar haddii aad sheegtay in deegaano kooban ay weli ku harsan yihiin maxay yihiin caqabadaha mar walba hortaagan in ciidamada iskaashanaya ee dowladda federaalka kuwa gobolka iyo kuwa deegaankuba ay uga libkeeni waayeen in al-shabaab ay gebi ahaanba ka saaraan deegaanadaasi dagaaladii ugu dambeeyey ama sanadkii ugu dambeeye socday ma jirin dagaal aan looga lib keenin oo lala galo al-shabaab waayihii dambena waxay wadeen ku dhufo oo ka dhaqaaq siaad ogtahana deegaanada hadda ciidamadu sida farsamaysan ay uga baxeen dagaal ugama bixine waxay uga baxeen xeelado farsamo sababaha maadaama wakti dheer uu soo socdo dagaalku ciidamaduna kusoo jireen dagaal runtii rasmi ah de in is maaragtay hogaankooda isbedelna lagu sameeyo la diyaargareeyo ciidamada waktiga dheer dagaalada ku jiray la bedelo ciidamo kale la keeno waa howlo farsamo oo dabcan u yaala ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysa iyo dowladda federaalka oo dabcan hoggaan sare ka ah laakiin waxaan kugu xaqiijin karnaa ma jirto guuldarro lagala soo laabtay dagaaladii ugu dambeeyey oo la galay saad og tahay dhowr asbuuc ka hor waxay weerar kama dambaynta kusoo qaadeen degmada xara dheere halkaasoo laga hortegay ku dhawaad boqol qofna halkaa looga dilay al-shabaab ayna u badnaayeen ciidamadii halkaa ka dagaalamaya ciidamada deegaanka oo runtii dadkii shacabka ahay ayaa fahmay khatarta ku duugan nimankan maadaama ishan iyo toban sano ku dhawaad ama ka badan ba haysteen ay fahmeen dhagartooda inay marka dowladda garab siiyaan la shaqeeyaan deegaanadoona xoreystaan ay go-aansadeen waana ku ammaanan yihiin galmudugna si buuxda ayay arrintaasi ugu dhiirigelisay uguna jirtaa furimahana ula joogtaa waa tahay ugu dambeyntii wasiir howlgalladani markii ay bilaabanayeen madaxweynaha soomaaliya ayaa dhuusamareeb fadhiyey waxaa la arki jiray madaxweynaha gobolka iyo madaxdiina gobolka oo dabcan furimaha jooga marka ma muuqataa hadda in wixii ay iska noqdeen mid inta badan laga niyad jabay oo maxaase xiga maxaa xiga oo aad qorsheynaysaan bilaha soo socda
oo maasanta horta dawladdu marka magaca dawladda la yidhaahdo shacabka laga hadlaya shacabkuna maanta si baraarugsan wanaagsan la jaanqaad fiican leh ayay dawladda u garab istaagsan yihiin dagaalkana ku jiraan galmudugna doorkeeda waa cadyahay oo waxaad dareemi kartaa in xildhibaanadii galmudug iyo wasiiradii galmudug iyo saraakiishiiba ay maaragtay dagaaladaas waxyeela ka soo gaartay qaarkood ay dhinteen taasoo caddaynaysa in galmudug aysan u kala harin hawshaas laakiin ayadoo taasi jirto dagaalka hoggaankiisa waxaa iskale dowladda federaalka ah dowladda federaalka waxay soo qorshayso ayaana laga fuliyaa meeshaas waana midda hadda madaxweynuhu qaranku meesha u tegey haddana la rajeynayo inuu galmudug ku laabto uu dagaalka halkiisa kasii wado isagoo dabcan ay noqon doonto tillaabada ugu dambeeya deegadaas looga xoreynayo marka rajada aan qabno ama waxa aan doonayno oo runtii maanta si aada noogu cad waxay tahay in al-shabaab dhulka laga soo sifeeyo dee nabal ka sokaysaa ma jirto in shabaab dhulka laga qaado dowladnimada loo gudbo dadka deegaankaasina ay helaan xuquuqdii muddo shan iyo toban sano ka badan ka maqneed dowladnimada iyo nacaawdana maaragtay ay soo gaarto marka waxaan isleenahay waa waajibaad diini ah waa waajibaad maadi ah waa waajibaad qof kasta ee soomaaliyeed saaran inay dadka xoreeyaan dadka u dhaartay ama xelalka u hayana kuma sii jiraan marka waxa rajada keliya aan leenahay maanta waxay tahay inaan guulaysano kana guulaysano khawaarij